tamasho ka door baahinta idanews.com
howlgallo lagu baxsanayo kooxda jibiya jihaadiidka ee humus maalmahan ba aan ku wadnay meelo fara badan sida moragaade ilaa goobo fara badan aan la helay markaa nasiib wanaag waxayna kusbisay goobo fara badan inaan ka saarnay kooxda jibiya jihaadiidka ee humus maanta ugu dambeysay inaan ka saarnay moragaade marka alxamdulilah xaalka aada buu u wanaagsan yahay in badan waan ka dhawaajinaa sida aad sheegtay waa runtaa laakiin haddee meel marka aan dada badan aan ka muujidno dariska iyaga haddii cadaadis weyn laga saaran yahay waa burbuleen marka waxaa noo qorshaysan hadduu ilaahay ka bido inaan isku furno wadadan isku xigta daydoba iyo xubur marka sida ugu wanaagsan go-aankeeda aan wada qaadanay ka maamul gobol ahaan iyo ka degma ahaan iyo xigdida ahaanba waatan hawsha iminka aan ku bilownay waxaan rajeynaynaa hadduu ilaahay ka dhigay laba wiil gudahooda inaan kusoo abjirno howlaha